dagaal ka sokeeye waxaa laga dhaxlay dhalinyaro badan oo idinkoo kale ah maanta inay god ugu jiraan oo laga dhigtay maxaanku yiraahdaa xaabo laga dhigtay oo la shiday dad badan oo dhalinyaraha oo idinkoo kale ah iyo dad waaweyn oo waxba galabsanna dalka inay ka qaxeen oo qaxooti ay yihiin kuwa badanna badda inay cuntay kuwo badan inay u haajireen waddamo shisheeye oo fog oo caruurtoodii af soomaaliyaysan ku hadlin hadday sii joogaanna diintoodii dhaqankoodii uu isbedelayo labaatan iyo siddeed sano yaan maraynaa hadda oo weli aan ka hadlaynaa xarbul ahal dagaal sokeeye waxaa la rabaa wax allo wixii aad haysataan oo awoodah oo tamar ah ama energy ah ama caqli ah inaan kulligeen ku wada leexinno kuwaas dibadaha laga keenay oo fulinaya siyaasad shisheeye saas darteed kulligeen wax alla waxaan hayno waxaan ku wada jeedinaynaa cadowgaas anigu madaxdiina waa la hadlay waana waaniyey waana la hadlay waana waaniyey wayna aqbaleen waa ku mahadsan yihiin waxayna mudan yihiin abaalmarin yay mudan yihiin idinkana abaalmarin nololeed yaad mudan tihiin oo waa lidin qarameenaya idinku kulligiin waa qaramaysan tihiin waxaan idiin ballan qaadayaa inaad ka mid noqotaan oo laidiin tababaro ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo mustaqbal aad yeelataan waxbarashadii madaniga ahaydna waa helaysaan waxbarashadii ciidankana waa helaysaan mustaqbalkana waxaad ku yeelanaysaan nolol